kulankan waxa uu ahaa mid qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda ee soomaalida ee ku dhaqan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ay su'aalo ku weydiiyeen kulan cashana ay ugu qabteen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir waxaana intiisa badan looga hadlay arrimaha waddanka haatan uu marayo iyo xaaladihii ugu dambeeyey waddanka wax badan ku saagan ma laha wax badanoo aniga ka hadlana maba jiraanba soomaaliya hadda waxay iska noqotay social media wuxuu keenay in day to day wax dhanba lala socdo hadda waxa laisku laisku khilaafsan yahay waa interpretationka le waaye realityga haddana hor yaalla dadna waxay u interpret garaynayaan ama u fasirayaan inay xaaladda xaaladda hore ka fiican tahay dadna waxay u fasirayaan inaysan ka fiicnayn inay kaxun tahay marka fasiraadale laisku haystaa maane macluumaadka haddeertaan ma umalaynaya inuu dhib weyn dadka inay xog la-aan haysa aniga ma filaayo xogta sida loo fasirayo unbaa la isku hayaa taasna hadda waa lagu kala duwan yahay runtii annaga ujeedkeenna wuxuu yahay wadajir haddaan nahay in maaragtay la la helo platform ka duwan dowladda laakiin dowladnimadana qayb ka ah oo dowladnimada qayb ka ah taas macnaheeda uu yahay dowladda in la account gareeyo idinka waddan waxaa joogtaan western oo demoqraadiga joogtaan demoqraadiga maruu soo hadal qaaday arrimaha gobolka iyo isbeddelka yimid ee dhinaca guud ahaanba gobolka geeska afrika iyo qalalaasaha soomaalida iyo oromada ayuu sheegay in wakhtigan uu yahay mid si aada uga duwan kii hore marka masiir iyo jiritaan arrinta markay timaado waa ka duwan tahay soomaali qabaa'il oo isfiirsanaysa iyo soomaali deegaanaa way ka duwan tahay haddii soomaalida marka qabiile iyo deegaano isku fiirsatana ugu dambayntii waa laqi doonaa calooshaa la gasho doonaa dowlado ka waaweyn etoobiya boqol milyanaa nala degan hadda awooddii waxaa qabsaday oromo nimankaa tigreega iyo xabashida ama xarada waan ishaynay runtii oo waxay ahaayeen laba qowmiyadood oo oo maaragtay annaga aan daris nala ahayn oo naga fog laakiin haddeertaan oromada waa qoomiyad nala degan waaye dhulaan isku haynaa deegaanaan isku haynaa awooddiina waa heleen dowladnimada marka sida loola mucaamalayo waa inay ka duwan tahay macnihii sidii hore kuwan kale way naga fogaayeen oo hadda dowladda soomaaliya inay domineed gareeyaan iyo soomaaliya inay gacanta ku dhigaan waa laga yaabaa inay qabeen laakiin deegaano ay soomaalida isku haysteen ma jirin ayaga oo ay daris ay ku ahaayeen waxaa kale uu ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur arrimaha xisbiyada dalka oo uu soo hadal qaaday in mushkiladda ka jirta ay tahay mid si gooniya in loo wajaha mudan waxa uuna xusay in mudnaanta asaga uu isleeyahay arrimaha siyaasadda oo haddii saldhig buuxa loo helo ay fududahay in kuwa kaleeto si rasmiya xal loogu soo dabaali karo marka soomaaliya hadda social program iyo social housing iyo waxaas kama jiraan soomaaliya lambaroon waxaa ah dadka qaar waxay dhahaan nabadgelyada laakiin aniga lambaroon waxaa ah siyaasadda markay siyaasadda dadka ka heshiiyaan ay nabadgelyana ka heshii karaan markaasay dhaqaalaha ka heshii karaan markaasay arrimaha dibadda ka heshii karaan markaasay arrimaha bulshadana ka heshii karaan laakiin ko waxaa ah waddanka waa lagu soomaalida waa ku dirireen qalqabiilay u kala tageen deegaano maamulay u kala samaysteen see laysugu soo celiyaa soomaalida awooddeeda iyo iyo madax bannaanideeda iyo ciidankeeda kala qaybsan yahay see laisku soo celi karaa oo soomaali laiskugu keeni karaa maxaa lagu heshii karaa siyaasiyiintiina hogaaminaysa waxay ku heshiiyeen nidaam federaal ah waxay dhaheen nidaamka ugu fiican oo soomaali iskugu soo noqon karto waa federaal dastuurkiina waa ku qoreen welina bulshadii looma dejino bulshadii go-aanay gaartay ma aha kulanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu qayb ka ahaa socdaal maalmahan dambe uu ku marayay waqooyiga ameerika waxaana uu kusoo beegmayaa socdaalkiisa iyadoo sidoo kaleeto labada kun iyo labaatanka la filaya in soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sida ay sheegeen guddiga doorashada ee heerka qaran ee federaal ee soomaaliya